wiil toban sano jir ah ayaa fal kufsi ah lagula kacay mid ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada wajeer kaasoo ay geysteen shan rag ah ma socon karo oo socodka waa uu dhibayaa kaadida iyo saxarada sidoo kale xilligan waa ay ku istaageen xanuun aawadii hooyada dhasha wiilkani ayaa waxa ay sheegtay in wiilkeeda xanuun haya aawadii uusan la socon karin sidoo kalena hurdo indhaha isku keenlaayahay waxa ayna laamaha ammaanka iyo dowladaba ay ka codsatay in raggii falkaasi wiilkeeda kula kacay sharciga la marsiiyo shalay iyo maantada dacwaanu taagnaay xali ma hurdan xali ma hurdan waa barxa habeen habeenii maalinba saaxanaay kaadahataas kama imaanaysa kaan uguma imaanaysa saxaro maba maalintii la xoogay dhexdaanba saxaro kama imaanay waxaan codsan lahay dowlad inay wax iiga qabto ninkaan liiga farxumeeyo wax wixii farxumeyn lii diid inay wax iiga qabto waxaan codsan lahay habeenka waa baraaruga cunugu haddaa dhuunta hataa wax kama cuni karo oo way
qaar ka mid ah culummada xaafadda godcadde ee magaalada wajeer ayaa wax laga xumaada falkani ku tilmaamay iyagoona codsaday in tallaabo deg deg ah laga qaado dadkii falkani kula kacay wiilkan yari ee saqiirka ah arrin cajiib oo lala yaaba ayaa ka dhacday meeshan
xaafade xaafadan gudcadda uma salama masaajidka uma salama jiiraankiisa oo dhinacan ka xiga qoraxda ay u dhacaysa anaga awal waan maqli jirnay maaragtay wiil baa la farxumay gabar baa la farxumay idaacadahan baan ka dhegaysan jirnay laakiin arrin waxaa naga kor dhacday lala yaaba wiil la farxumay oon indhaayna ku aragnay oo ma aragtay oo alla kufsada laleeyahay oo ma aragtay aan kacaynin oo la xambaaraya oo xalay iyo habeen hore muu hurda laleeyahay marka noola soo sheegay waan booqan anaga culamahaan haddaan waan booqanay arrintii waa arrin yaqiin waa arrin maaragtay aan aragnay cunugina waa cunug yaroo toban jir waana waraysanay marka wuxuu yidhi amin maqrib hooyihiis ayaa baanadhool u dirtay dukaan baa loo diray dukaanka rag baa dhexda ugu soo dhaceen way qabteen indhaha ay u xireen gacmaha laga xiray cunugii marka waa la xoogay marka gabar la xoogan baan arki jirnay wiil la xoogay waa arrin la yaab leh waa qoom luud waa arrin aad iyo aad u foolxuno xaafaddan ka dhacday marka arrintaasna anaga ma ogolin culama ahaan haddaan ahnay iyo xaafad ahaan iyo odanimo haddaan ahnay aad baan u cambaaraynaynaa waa arrin annagoo ah xaafadda godcadda godcadda baree mare jiraankiisa masaajidka umusalama jaamacaddiis ka mid ah halkaana masaajid jiraankiisa waxaa ka dhaca ficil aad u xun oo wiil yidh oo toban jir ah lagu kufsaday oo ase wiilkii mid aad u dhib u dhiban oo la xambaaraya oon istaagi karin arrintaa ficilka waa ficil aad u xun ficilkaas wajeerka uma cusub waxdaladka dhacay dhinacaa laga sheeg sheegay laakiin annaga jiraankaina midnaga dulacka na u horeeya ficilkaas aad baan ugu xunnahay waan codsanaynaa tallaabo adag in laga qaado dadkaadna waa lasoo doona kulley tallaabo adag in laga qaado si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horreysay oo fal kufsi wiil lagula kaco uu ka dhaco gudaha wajeer iyadoo ay maxkamadda magaalada wajeerna ay xukuntay sannado tiro badan shaqsi wiil kufsi kula kacay goorsii horreysay